asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba maanta oo kale haadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaa iyo magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay labada bisha lixaad ee juun sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka ganacsiga toddobaad walba hadahan oo kale ayaad ka dhegaysataan maanta oo kale idaacadda isnaay ee magaalada jowhar waxaan toddobaadkan uga hadli doonaa sarow kaca ku yimid qiimaha la kala siisto xoolaha ariga xilliga ciidda carafada waa mid ka mid ah munaasabadaha ugu waaweyn ee bulshada soomaaliyeed ay xoolahooda gaar ahaan ariga ay u iibgeeyaan suuqyada maalmo kooban ka hor ciidda waxaa suuqyada jowhar laga dareemayaa sarwkac ku yimid qiimaha lakala siisto ariga ganacsatada ayaa sarwkacan qiimaha xoolaha waxa ay u aaneeyeen sababo la xiriira dalabka ariga oo kordha xilliga ciidda carafo maadaama aada loo isticmaalo hilibka ariga bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa axmed cali nuur aadan loona yaqaana axmed alkhayr waxaan ka mid ahay dadka xoololeeda xoolaha ka ganacsada suuqa xoolaha khaasatan magaalada jowhar xoolaha isbedelka ku yimid horta sarakac badan ayaa jira oo ku saabsan ciidul alxa sida awgeed xoolahay qiymihii awal ahaan jireen kulligeed sida haddii eriga ay tahay looda geela qaymaa raacay oo difaras waxaa u dhexeeya low milyan sidaa erigoo kale markii oo neefka eriga ahaan jiray boqol doolar ahaan jira boqol iyo konton doolar ba hadda erigoo kale qaymihiisa sarakacaasaa jira marka waxaana u wacan ciidul adxa marka sida weligeed ayna ahaan jirtay loodoo kalo sidoo kale waa idani neefka looda irig ugu qaalisan neefka ugu sareeya ilaa boqol sideetan ilaa ilaa boqol waay kan ugu hooseeya boqol waay neef qalmaaya oo boqol ka hooseeya ma jara wixii ka jira wax uun dhararkooda oo daadanawa dadka waygii hore idaha waa la diidi jira laakiin hadda idaha caadiya loola qabsaday idaha aaday u cunaan idaha wax la dhaafaya ma laha ercadka idaha waa la wada cunaa sida awgeed marka xoolaha sarakacaasaa jira abaarihii oo iska bati xoolihii oo iska yaraaday marka waa kaa dadka ma la jaan qaadeen sarwkacaas ku yimid waa lala jaan qaaday waa lala jaan qaaday neefka awal konton doolar laga bixin jira hadda waxaa waaye toddobaatan doolar siddeetan doolarwa waana lagu gatooya haa wallaahi alxamdulilah anaga waa ganacsiga oo gaawagaaweyda hanahnay ganacsiga waaweyn kuma jirno laakiin waa alxamdulilah waa ka shaqaysanaa haa isbedelkan ilaa intuu soconaa isbedelka ilaa ilaa ciidda waa soconaa ilaa ciidda maalinkii oo ciida ay bilaabto ciidda xooloqalow oo oo os istaaga hoosu dhacaa imaanaa hoosu dhacaa imaanaa sida oo dabiiciin oo arki jirray waa kaa isbedelkan goor muu yimid xilliga isbedelka bil ka hor haa muddo bil ka hor oo yimid haa waa kaa ma jiraan dhibaatooyin oo dabcan idinka soo wajaho xilitaanka dhanka xoolaha maya maya xoolaha waa joogaan alxamdulilah xoolaha markii hore waa la dhihi jiray xoolaha lawaynaa xoolaha kanne waa la dhihi jiray laakiin xoolaha waa dhooban yihiin beesaa la waaya maana xoola lama waaya sideedaba faa'iidada ka hore faa'iidada xoolaha alxamdulilah hadda macaash waa leeyihiin wax yar wixii kusoo galo iyo wax badan wixii kusoo galo macaash waa leeyihiin haa
shalay sabti ahayd iyo maalmaha kale maxay kula waxay ku kala duwan yihiin maalmaha kale suuqyaaba hal maalin leemo maalmaha kale waaba iska fadhisaa baamuddaa taymo sabdigaas waxaa waa dadka maasha allah waxaa lagu wada ballamayaa sabdiyan kii beesa kuguuli iyo kii beesa kuguuli heenba sabdiyaan ku siinaa waana beeno illaha ka cafiya dadka sabdi beesa lama bixiyo mashquula jaam waa dadka sabdiyaan ku siinaa lagu ballamaya kan kale kan wax haysta oo shaqaysta waaba nin shaqaysta oo sabdiga oo ku xisaabtama kan kalena waxaa waaye dadkii deynta kule sabdiyaan ku siinaa oo iskaga reeba
dadka macaamiisha wax iibsanaya marka qiimaha muu ku qanacsan yihin haa waa ku qanacsan yihiin waa ku qanacsan yihiin oo dantaa bidaysa inay ku qancaan haa xoolaha la keena suuqan ma yihiin kuwa caafimaad qaba haa caafimaadkooda tamaam waay alxamdulilah wallaahi xoolaha waa fiican yihiin aaday u fiican yihiin waa waa wanaagsan yihiin waxaa laga kala keenaa sida eh, tuulooyinka oo ku hareer raysan jowhar sida bari iyo galbeedba waa ka yimaadeen ilaa iyo hiiraan ay ka yimaadeen haa
xoolaha aad keentaan idinka dad ba dad badana idinka iibsada ma jiraan goobo kale loo dhoofi sida muqdisho oo kale haa nacam waa jiraan oo xoolaha inta laga gada waxaa la aadayaa muqdisho xoogooda muqdisho saada ilaa ay afgooya waa l- marka kuwa kaleo boosaaso dibyaalka yaryarka oo kale sida boosaasa loo diri jiray waa kaa sidee u aragtaa eh, xoolaha suuq sanadkan eh, marka lala bardhigo sanadihii hore ee lasoo dhaafay wallahi niyo xoolaha s- haba u daraata loode waxaad moodaa in xoogaha looda ay yaraatay sanadba sanad ka dambays waa sii sare kacohaysaa sanadba sanad ka dambays waa sii sare kacohaysaa waa ka sanadkan wuxuu ugu dawan yahay sanadka wuxuu u dhow yahay hadda sanadkii hore oo kale looda oo lixda milyan shanta milyan la gadi jiray sanadkaa sagaal milyana la gaday saddex boqol aa ugu hoosay calaa neef calaa neef qaalmaha oo saddex jirka eh, sagaal milyan sagaal milyan iyo shan boqol saasaa la kala iibsanay sanadihii ka horreeyey shan milyan afar milyan iyo shan boqol meelahaas ay ahaayeen marka zaa'id ay u socdaan Eh, siduu u saameeyey eh, cimilada sida abaaraha fatahaadaha iyo sidoo kale roobabka jira eh, qiimaha xoolaha sanadkan aad iyo aad u saameey waxaa ka fahmi kartaa markii neefka iriga eh, am- ood ku cuni jirtay toddobaatan doolar ood ku cuni jirtay maantana boqol konton oo marhaya meesha waxaad waxaad fahmi kartaa in xoolihii ay meesha kasii ay sii dabargo'ayaan abaaraha ay saameeyeen sida neefka loodoo kale markii ahaan jira shan milyan oo ahaan jira maantana sagaal milyan lagaa siina waxaad dareemi kartaa meesha in baahida xoolaha ay badan tahay xoolihii inay yaraadeen meeshaa ka fahmi kartaa marka waa- markii waxa ay tuuran yihiin qiimahoodana waa hooseyn lahayn maho marka abaaraha waa jiraan waa aaday u saameeyaan dadka waa jiraan bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ka mid nahay gaaleyda oo ka ganacsata xoolaha qaas ahaan suuqa xoolaha sarakac waa jira oo micnaha iida arafada markaa la gaaro xoolaha ee sarakac waa ku yimaadaa sida micnaha dadka ay u gataan sida oo xoolaha muraadka oo kale xoola waxaa jira oo micnaha niman dalab ay keensanayeen oo oo haayada ay gadaayihiin oo kale saasoo kale xoolaha sarakac ay ugu yimaadeen sanadkii waa halka mar ay suuqa ka qaalaan waa ee xilliga iida arafada sarakac weynaa ku yimid marka goormuu bilowda isbedelkan isbedelkan wuxuu bilaabanaa een, haddii laga soo gudboba biish- ee, bisha oo oo- oo soonfurka siitaalka ilaa iidda arafada laga dukado xoolaha sarakaca oo weyna ku imaado Haa.
bal haddii aa noo kala sheegtid qiimaha la kala iibiyo neefka ugu qaalisan kan ugu raqiisan ercadka iyo macaliidaha labadaba Een, idaha neefka birimo iyo sugunto birimadu waa boqol iyo konton boqol een, boqol iyo sideetan ada boqol iyo konton ugu badan boqol ay, waxaa ugu yar oo suguntada la gadaa lixdan toddobaatan saas waaye la kala iibiyaa wixii kasii yarna waa kasii yaryihiin oo konton doolar afartan doolar soddon doolar xataa waa la iska helaa shilin soomaali micnaha een, iri oo micnaha saddex milyan iqa iyo jajab gaaraya waa jiraa saddex milyan laba milyan iyo shan boqol laba milyan saas waaye milyan milyan iyo shan boqol saas waaye saasaa loo kala iibiyaa Aa, xoolaha micnaha ana suuqan kasii dhex gataa inta badan safar ma aado Ee, markaa safarka aan aadoo kalena wixii sidaa ii soo qoraan soo helaa markaa suuqan kasii dhex qabsadana een, haddana suuqan kusii dhex gataa waa marba ma la qiyaasi kara marba waa si mar tobanaa iska helaa mar toban ka badanaa helaa mar ka yaraa helaa saas waaye si micnaha adiga xoolaha gadoogooda iyo iyo aada gacantaada ku xiran tahay Aa.
marka dhibaatooyin ma jira oo ku saabsan dhanka helitaanka xoolaha haa way jirtaa markay suuqa micnaha mar waxaa jira dadka xoolaha oo raba ay badan yihiin oo dad oo xoolaha oo micnaha ay xoolahan yaryihiin saasoo kale markay tahay dadkii xoolaha rabayaa badan xoolihina suuqa micnaha bir way ku yaryihiin xilligaasoo kale maalintaasoo kale inay kugu culus tahay oo ee, intii gada jirtay ka yar aad gadato macquul waaye ee, intii ka bixi jirtay een, ka badan inta ka bixisana macquul waaye waa dhibaatooyin badan baa ka jira markay ay tahay een, xoolo waaytadoo kale
waa garta Eh, ganacsiga sanadkan ma yahay faa'iido badan eh, mise khasaare ayuu leeyahay wallaahi horta khasaare iyo qofkii waa ganacsadaan dhahaa khasaare iyo qeyrba marba waa la kulmaa Een, waa lama is agtaala laakiin inta badan waxaan ku taageersanahay oo iid micnaha aan farxad u leenahay sanadka waa halka mar oo si fiican u shaqaysan inay tahay anaa aaminsanahay Aa, halka mar oo iid oo carafada waa xilliga sanadka annaga aan ka shaqaysana saasaan u aaminsanahay marka dadka macaamiisha ah ma ku qanacsan yihiin macaamiisha iyagana way ku qanacsan yihiin dadka xoolahaasoo doonana way ku qanacsan yihiin dadka sideeda kale gaadleedana way ku qanacsan yihiin waa halka mar oo arafada la shaqaystay ee sanadka saasa aa saasaa micnaha aan aaminsanahay dadka dhanna way ku qanacsan yihiin oo suuqa xoolaha si fiican loo kala iibsadaa waa xilliga oo xoolaha bixitaankooda asbadan yahay iidda arafada
xoolaha eh, ercadka maa loo badan yahay mise kan eh, idaha
iracadka waxaa u badan dadka oo oo muraadka oo micnaha gurigiisa oo oo xoolaha ku qabo idahan waxaa u badan nimanka dadka oo dalabka soo dirsado oo micnaha haayooyinka oo tuulooyinka iyo ee, micnaha sida hadda johoor oo kale iri lagu qumiyaa goboladaasoo kale la geynaa dadkaasoo kale iri dalabka soo dirsadoo kale waxay u badan yihiin een, idaha dadka oo muraadka qabanaya idaha way iska qashaan laakiin iracadkane saas iracadkay saa-id u xiiseeyaan muraadka daalla iracadka fiican xaggee laga kala keenaa
walaahi dhinac kastaa laga keenaa gamboola waa laga keenaa makoylo ceelwaro inta biyocadda waa laga keenaa een, dhinac kasta ay ka yimaadeen Haa, bari iyo raxsin bay ka yimaadeen ilaa jallaqsi meel kasta laga keenaa oo johoor micnaha oo oo agaarkiisa oo dhan oo soona johoor oo dhan aa laga kala keenaa Haa, ama ganacsi ha ku yimaado amba micnaha ee, dad oo micnaha oo xoolahooda iyagu ku dhaqatay oo xoolo dhaqata ahaadaana inta badan waa halka sabdiyo suuqa laiskugu yimaado waa halka iidoo oo haddana uu uu xoolo gudow badan iid arrafado caafimaad ahaantooda hadda aniga waxa caafimaad qabo kuma arkin waa caafimaad jira kuma arkin marka een, iri iska xanuunsa waa iska jiraa macquul waaye oo micnaha ama gol ay kusoo dheeshay ama nabar ay kasoo bixeen oo kale laakiin inta badan xoolaha hadda caafimaadkay u badan yihiin waa xilli rooba la jooga caafimaadkooda maasha allah way sidee u aragtaa eh, xoolaha suuqa sanadkan marka la barbardhigo sanadihii lasoo dhaafay walaahi sanadii lasoo dhaafiyo hore iyadoo hadda oo micnaha sanad kastaba xoolaha ay sii yaraanayaan iidan hadda waxaa isleeyahay xoolaha saa-id ay u qaalisan yihiin sababtoo ah iidii hore xoolihii nuucii aan ku gada jirnay iyo barayskii micnaha ay mari jireen een, si aad oo aad ah iyo hadda ugu qaalisan yihiin saasaan isleeyahay an hadda baahida ka waran dadka ay u qabaan in xoolaha eh, ay iibsadaan sanadkan ma jirtaa baahi dadka oo xoolaha soo iibsada dadka remiga dadka xoolaha iibsanaya haa baahiyay u qabaan ninkii micnaha een, udlixiyaa la yiraa ninkii udlixiyadaas bixiyo micnaha xoolaha qiimihii sanad hore isku soo iibsaday sanad een, sanadka micnaha lacaga ugu darsantay dadka nimanka naftirkooda oo hay-adaha u shaqeeya iyo kan saasoo kale waa lacaga ugu darsantay iyo ka naftirkooda waa sarakac xoog laga ku yimid sax waaye baahina waa loo qabaa abaarta horta oo lasoo maray alxamdulilah ilaah naga soo bixiyo hadda roobaa noo da-ay Een, xilligii oo roobka la waaytanaayay xoolaha raqiisay ahaayeen een, dadkani een, ninkii xoolo dhaqatay ana waa iska dareemi kartaa oo ninkii oo neefkiisi oo baahi micnaha suuq u geysa lahaay ee wax fiican ay u goynayn ee kuwii kale guri uu soo tagay iyo kan wax fiican ay sii goynayn asna baahida oo qabo waa dareemi kartaa annakan naftirkaayna xoolaha saas markay u raqiisan dan nooma aha waa xilliga ay xoolaha ay qaali yihiin ama ahaynoo suuqa ay fiicantay annakana ay dan noogu jirtaa sida xilliyaha abaarahoo kale annaka naftirkaayna xoogay noo saamaysaa waa gartay ma jiraan dhibaatooyin dhinaca gaadiidka ah ama suuqgeynta ah oo saameeyey qiimaha Aa, waa saameyn karaa hoo xoolaha micnaha een, gaadiidka oo jirinaayo micnaha remiga hadday kala guuraan oo nin kastaba micnaha meeshii wax laga sheego oo aado magaalada caadaya looga dheeraanaa waa jiri kartaa dad oo micnaha oo waayo badan imaadeen oo hadda imaada xataa waa jiri karaan oo roobkan la isugu soo guuri waxaa jiri kartaa gaadiidleyda naftirkooda inkastoo aanan ka warramin yaa iibsada badan ayaa u badan ma dadka miyiga u badan mase dadka magaalada u badan xoolaha dadka miyigana way iibsadaan oo xoolo micnaha oo oo waa soo doonanahay ninkii micnaha oo xilligaas oo neefkiisa mooradaas ugu jiran oo kale Een, dadka reer baadiyaha ee oo- ma dadka reer magaalka iyo ka naftirkooda way iibsadaan sida kabaanleyda oo kale sida muraadleyda ilaa safar looga kala imaado xamar oo kale balcad oo kale meelo badan way loogu waa loogu yimaada oo micnaha oo ama kabaanley eh ama gaadleyda sida annagoo kale sii faashlayna
waa gartay maalinta sabtiga iyo maalmaha kale maxay ku kala duwan yihiin maalin sabdiga maalmaha kale waxay ugu duwan tahay waa halka sabdi oo suuq laiskugu yimaado waa halkaas beri oo isbuuc annaga aan ka fiirsano maalmaha kalene een, micnaha suuq haddaad tagtid hal saac ilaa afar saac ay ku ogtahay maalinka sabdigane tome lama saac ilaa sideed saacad meelahaas aa- micnaha la shaqaysanaa waana halka beri oo laiskugu yimaado een, miyiga iyo malagaalo o dhan ilaa xamar ilaa gobolada looga imaado Eh, maadaama maalmaha ay kala duwan yihiin oo sabti maalmaha kale aada uga duwan tahay oo oo dabcan dadyo kala duwan ay wax keenaan adiga waxaa ka mid tahay gaadiidleyda isbeddel maa ku yimaanaya maadaama sarukac uu jiro maalmaha kalena xoolo maba la keeno gaadley leewaa maalintaas oo micnaha oo sabdigan eh waxaa imaadaya dad oo baadiyaha ka imaado iyo dadkii miyiga joogay iyo dadkii kaloo kan safar ku imaaday oo xoolo doonaya iyo kan soo kale gaadley eh oo ikan xoolaha safar sii gelinaya micnaha maalinta sabdiga eh oo xoolaha jabiyi maalmaha kalena qof oo micnaha la- wax kasii raadina la joogo suuq maano maalin sabdiga iyo maalmaha kale waxay kula duwan yihiin neefkii shala boqol iyo sideetan kusoo gaday oo kale maantoo kale wuxuu noqon karaa boqol iyo sagaashan ama labo boqol haddii is rabo Een, shalay haddii oo micnaha boqol iyo sideetan uu taagnay maantana wixii boqol iyo sideetan ama boqol iyo sagaashan uu yimid waa dareemi kartaa sababtoo ah qofka inuu gaad leeyahay oo wax kasii raadsanaayo Een, berine waxaa haysta nin miyi ka imaaday oo usna wixiisa ninkii oo ama dan u leh oo ama muraad lee ah ama hunguri kasii raadsan oo kasii gadanaa saas waaye saasay kula duwan yihiin sar u kaca qiimaha xoolaha ariga ayaa saameyn ku yeesha bulshada gaar ahaan dadka danta yar dad badan ayaa la tacaalaya sidii ay ula jaanqaadi lahaayeen qiimaha kor u kacay halka qaar kalena ay gebi ahaanba ka tanaasuleen iibsigii xoolaha waa kan cabduqaadir maxamed cifow oo loo garan ogyahay qaade oo ka sheekeynaya sare u kaca xoolaha ariga iyo saameynta uu ku yeeshay bulshada soo dhow adoo magaca ku bilaawaay
waan dhawahay awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo dadweynaha inta ka salaamaya magacaygana waa cabduqaadir maxamed cifo oo loo yaqaano qaadey qadee sanadkan sidee u aragtaa eh, qiimaha eh, ariga marka loo eego
sanadihii hore iyo sanadkan aad bay u kala duwan yihiin oo sanadihii hore horta waa xoolaha suuqa qiimahooda aad buu dhulka u yaali laakiin sanadkan maadaama ay iidul carafa ay tahay xoolaha aaday u sare kaceen marka waa qiimihii hore iyo qiimaha maanta ay taagan yihiin waa kala duwan yihiin aaday u kala duwan yihiin marka waxaana ka helin kara waa waa arafo arafaa la gali laakiin arafo maalinkii laga baxa xoolaha meeshii oy joogi jireen ay tagayeen dhul u dhac aad u weynaa ka muuqi doona sidaa aan ogaa jirin qiimaha sare ee ariga ku yimid eh, sidee buu dadka u saameynaya qorshihii ay ka lahaayeen in sanadkan ari ay iibsadaan oo dabcan eh, dadkooda ay la- ay la dabaaldegaan oo macnaha waxaa ka raacay oo dhibaatadaas dhibaatooyinkaas iyo waxay ku kala duwan yihiin oo ka raacay marka waa fatahaado webiyaal iyo waxyaabo baa soo waxay aa soo baxay meelaha oo ummadda dadka aad u badan waa bara kaceen sida meelahan hadda oo jiinkan oo kale laba boqmiha ha soo fakatiyo dadka waa bara kaceen marka waa dhibaatadaasaa ka jirta iyadana meeshaas Aa, taasaa keenaysa inay wax iibsan waayaan guurguurtay noqdeen dadka qof geedi ou galay inuu suuq ou tago wax ma gadan karaa guurguurtay noqdeen dadki maalin walba geedidaa aa soo galay marka dhibaatadaasaa keenta
ma jiraan dad aad taqaano ama qorsheeyey inay eh, sanadkan xoolo qalaan eh, balse eh, ka baaqday sabab la xiriira in qiimahan sare u kacu ka yimid xoolaha haa waa jiraan dad aad u badan oo la yaqaano weliba haa waa jiraan oo qalitaanka oo carafamo inay ka baaqdaan waa jiraan haa oo guurguurtay iyo waxyaabo ou galay waa jiraan oo geedi badan oo soo galay ma filaysaa qiimaha xoolaha inuu hoos u dhaco eh, maalmaha u haray ciidda maalmaha waa xaray iidda adiga iidda waa sagaalaadkeeda sidan filaa khamiis waa u maleeyaa intaan iidda ka dhimanna sabdi lama gaari doono sabdi lama gaari doono laakiin suuqa yaryaroo ariga oo maalmaha kale intay hoos uma dhici doono waayo maxaa yeelay arafadii weli waa lagu jiraa laakiin sabdi een, khamiistan oo sagaalaadka eh waa ka dambeeyaa aad u dhac waa- waa kama maanta inta arafo ay ka dhiman tahay sida suuqa oo arigoo kale maalmaha kale intay waqti walba iriga la iibiyaa laakiin suuqaas iriga welihaas hoos u dhac kama muuqdo laakiin arafaloodii ugu dambaysa saakaya intay ugu martay waa gartay eh, sidee lagu xakameyn karaa sicir bararka xoolaha eh, xilliga ciidda xilliga ciidda wallaahi sida lagu xakamay karo adiga oo oy dadka oy matalan oy dan ugu jirto lagu xakamay karo waxaa waaye nin walbaba nin walbaba nimou guri ka raadsadaa nin walbaba nimou shaahshaah ka raadsadaa oo macaash iyo waxba u raadiyaa nin jeebkiisa wax ka gata male xoolahan inta badan dadka waxaa turkiya uun soo dirsado turkiya uun dhiigaas iyo le laga raba mawi naaf aan soco karinba oobo afarta luga taale shala suuq waa ku arkaya aan soco karinba oobo layska iibsaday xataa sare u kaca ku yimaada qiimaha ariga xilliga ciidda carafada waa dhacdo joogto ah oo sannad walba timaada taasi oo si weyn u saameysa ganacsatada iyo bulshada waxaana muhiim ah in la helo qorshe lagu xakameyn karo sare u kacan si bulshada ay ugu dabaaldegaan maalmaha ciidda guud ahaan intaasaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijka ganacsiga oo toddobaadkan aan uga hadlaynay sare u kaca ku yimid qiimaha la kala siisto xoolaha ariga intaynu barnaamijkan kiis xigaa ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo